الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الإخلاص للأمير waxa weeyaan ikhlaas oo loo sameeyo ninka amiirka ay waajibin weeyaan alikhlaas lilamiiri waajib wuxuu waajib u yahay macnaha racyada dusheeda shacabka waxa weeyaan in loo daacidnimo sameeyo oo loo qalbi xaarnaado oo wanaagga lagu hagaajiyo yaa amiirka oo wax lala qabto waa waajib shacabkay arrintaasi waajib ku taho shacabkaa laga rabaa gaar ahaan dadka sii xiga ninkaas hogaaminaya khalaafada muslimiinta ama amiirkaba ah dadka sii xiga xaashiyadiisaah waxaa laga rabaa inay ma garanaysaa ay qaadaan arrintaa mas-uuliyaddeeda badankeeda iyadaa laga rabaa inay hagaajiyaan can abi saciidin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi maa bacata allahu ilaahay ma soo dirin min nebiyin nebin nebi wala stakhlafa min khaliifatin khaliifana ilaahay macnaha mama khaliif yeelan ilaa haddii macnaha nebi la diray ama khaliifaba la khaliif yeelay kaanad waxa uu ahayd lahu isaga bidaanataani laba macnaha waday hoosaad albidaana laba waday hoosaad baa u ahaaday waxa weeyaan bidaana waxaa la yidhahdaa shayga jirhkaada dharka ugu xiga shaata haddaa gashanta mara kale kaaga hoosaysa funaanadoo kale shaygaasoo kalea loo yaqaana marka waxa weeyaan kuwa macnaha la xidhiira unbuu leeyahay laba bidaano oo wax kastoo kale ka sii xiga waa macnaha laba wasaro leeyahay wasara iyo xaashiyo iyo dad macnaha sii xiga bidaanatun bidaanu ta'muruhu waxay amraysaa kaa la doortay ama nebigaba bilmacruufi wanaag wa taxuduhu wayna ku boorinaysaa calayhi macruufka wa bidaanatuna ta'muruhu waxay amraysaa bishari sharka wa taxuduhu calayhi sharkayna ku boorinaysaa qof kastoo xil loo dhiibo haddii waxa weeyaan labadaa bidaanoo leeyahay mid khayrka amraysaa waa ku boorinaysaa midna sharka amraysaa waana ku boorinaysaa laba laba la taliyo weeyaan laba la taliyo marka falmacsuum kan ilaah ilaaliyana man casama allahu ilahay kau dhowray weeyaan tacaala ilahi sareeye rawahu lbukhaariy wanasayu bidaana waxaa la yidhaha saaxibu siri qofka qofka sirhayaha u ah oo qofka ninka maalan maamulka haya kan xoghayaha iyo sirhayaha iyo afhayeenka iyo adduunka waxa u ah waxa weeyaan hadduu yahay mid khayr amraya kuna boorinaya ninkii maamulka haya waa wanaagsanaanaya kaas hadduu balaayo u qoro qoraallo u diyaarsho balaayo macnaha warbixinno xun ka gudbiyo ummadda ku dirana waa xumaanaya wey marka dad wanaagsan baa la doonaya inaad dooratidoo dadkaa dadkaa ka dhiganaysid ilaa iyaga hadhowta warbixintooda iyo taladooda iyo soo jeedintooda iyo codkoodu meel marayaa moogta inay marka hore naqdaan dad wax garanayo hagaagsan waa khulafadii can tamiimi daariya radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi inaba diinu diinta annasiixatu waannaseexo qaaluu waxay dhaheen liman yaa rasuula allahi yowt qaala nebigu wuxuu yidhi lilaahi bay u tahay walkitaabihina wawt walirasuulihina waa u tahay walia'immati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda iyo wa caamatihim dhammaantoodba caamah macnaha jamiic dhammaantood shacab weynaha intaba diintu naseexa ayay u tahay sidaa weeyaan markaas waxa weeyaan xaashiyada iyo dadka shacabkaa ee macnaha inay u naseexayaan kan waaligaay waajib bay ku tahay waxa danta ugu jidha ay u sheegaan isa ka aamusin midka xukumo iyaga yaa inay u sheegaan u naseexeeyaan sidaa wax ku maamul saasaa fiican waxaa iska ilaali waxaa saas weeye taasaa shacabka laga rabaa maamul xun hadda aragti waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan shacabka shacabka xun baa lagu leeyahay macnaa shacab xun oo waxa ku rababaa badan oo jira waxay samaynayaan a ma waxa weeyaan madax xuni ma jira laakiin shacab xun baa jira shacabku hadday xumaadaan baa madaxu wax xumaanayaan haddii loo yahay shacabka inaysan waxaan ogolayn raalli ka ahayn waxa weeyaan nin xun ma soo hor istaagan oo ma dhehen anaa maamulka idiin qabanaya ama waxunba ma xukumeenba can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu ina shara nnaasi dadka waxaa ugu shar badan dulwajhayn labada wej midkow saaxiibka ah aladii kaasoo yaatii ula tegaya haa ulaahi kuwaas biwejhin wej buu ula tegaya wa haa ulaahi kuwa kalena biwejhin wej buu ula tegaya qolo kasta dadka ninka dadka qolo kasta fura waxa weeyaan koox kasta waa furaya a qolo kasta marka u tago wuxuu iska dhigay inuu iyaga ka mid yahay la mabda yahay la siriya siyaasad yahay qolada haddoo ka tago kuwo kale kuwa kasoo horjeeda u tagana sidii oo kalenbu manaa intii oo kale inay leeyihiin bu iska dhigaya marka waa waa wax hadda malaha siyaasiyiinta loo bixiyay oo malaha meelna aysan hadba meel raaca malaha bay u badan yihin marka laba wajiila weeye waa waxa weeye waxay ku leeyihin hebel af kasta waa ku hadlaayo ama wax kasta qoraal kasta waa akriyaa macnaha waa hadal isticaaraha si kala cid kasta macnaha waxay rabto inta la sameeyo wuu iskala dhigayaa wey marka dulwajhayn gaar ahaan hadduu wasiirkii noqdo oo dawladda ninkii macnaha maamulayey oo madax khaliifaha ka hoseeyey dee waxa uu dhibayaa dee waxa weeye madaxdii sare iyo shacabkiiba dhibaata noqonaysaa nin maalan hadda mandaqadan ama dalka la rabay inuu maamulo wanaajiyo isla markaasna ummado kale u shaqaynayo oo kale waxa weeyaan kuwaasna wej kula shaqaynaya kuwaana iskaga dhigaya inuu wej kale kula shaqaynayo dhibaatu keenaya wey can abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaalu nebigu leeyah man ahaana qofkii ahaanaysa suldaan allah ilaahay suldaankiisa fil ardi ardada dhexdeeda ahaanahu llahu ilaahay baa kaasna ihaaneeyey ahaanahu llah xadiidka sababtiisu waxa ahay abaabakrata ayaa wuxuu la yidhi wuxuu u taagnaa khudbo dhar buu qabay jiljilcsan abu bilaal baa yidhi war bal fiiriya amiirkeen dharkii wuxuu qabaa dadka faasiqiinta aan fiicnayn abu bakrata baa yidhi war aamus nebigaan maqlay isagoo le qofkii suldaanka ilaahay ihaaneeya ahaanahu llahu yeh saasuu ku yidhi rawaahu tirmidiyu fi lfitani can daariq ibni shihaabin radia allahu canhu ana rajulan baa sa'ala nebiya weydiiyey sala allahu alayh wasalam nebigu weydiiyey wal xalqad wadaca nebigu dejiyey ama wal xalqad wadaca rajulka uu dejiyey labadaba waa rijlahu lugtiisa fi lgarizi kooraha kooraha marka gaadiidka la fulay meesha cagta saa loo sii saaro lagu tufo halkaas oo cagta dhigay ayuu su-aashaan weydiye wuxu yidhi ayuljihaadi afdalu jihaadka kee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi nebigu kalimatu xaqin kelimada xaqa yaa oo cinda suldaanin suldaan agtiis ahaatay jaa'irin jaa'ira madaxweyne jaa'ira suldaan jaa'ira agtiis kelimo laga yidhi yaa oo xaq ah usatasawillah waa jaa'ira raalli kama aheen loo caddeeyey taasoo kale macnaa saasay ku noqonaysaa taasaa u jihaad taasaa ku madaxda xun oo macnaha loo sheega diinta a kuwa aayaadka ku tumanaya iyo kuwa magaranaysaa diiday iyo kuwa kuwii la midka ahaayo manaa saas kale diinta u diida oo kale oo saas loogu sheego culimmada ka horti manaa yidhi ma dhici kadho saa maaha waragan iyagu jaga raadinay laakiin diinta keliya u qiiroonay can kacb ibni cujrata baa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja calaynaa rasuulullahi baa nagu soo baxay sala alla alay slam walxal naxnu annagu tiscatun sagaalaan nahay faqaala wuxuu yidhi innahu shaanaya satakunu bacdi gadaasheeda waxaa ahaan doonta umaraa'u kuwa umaraah waa kuwa madax man sadaqahum qofkii u rumeeya kuwa madax madaxda bikadibihim beentooda oo waacaanahum ugu kaalmeeya calaa dulmihim dulmigooda ku tageera falaysa minii kaasi aniga iga mid maaha walastu anna ka mid maahi minhu isaga walaysa mana aha kaasaasi biwaaridin mid ku soo aroori doona calaya dushayda alxawda xawdka xawdka ku soo aroori mayo darka igu imaan mayo way xawdka nebiga hailaa xawdka nebiga waa xawd cajaabi weeye dadkaa ka cabaya mu'miniinta ah waman lam yusadiqhum qofkaan u rumayn bikadibihim beentooda walam yucinhum been bay sheegayaan intaasoo madaxoo tirada ka badataa imaanayso mogta walam yucinhum aan ugu kaalmayn calaa dulmihim dulmiga iyo dembiilyada ay gelayaan faldembiyeedyadooda fa huwa kaasi mina anigu iga mid yahay wa ana aniguna minu isaan ka mid ah wa huwa isaguna waaridun calaya waa igu soo arooraya alxawda xawdka ayuu igu soo arooraayaa xawdka kuwa igu imaanaya xawdka nebiga ka cabaya ayuu ka mid yahay xawdka nebiga waa mashhuure weliga maantao kale ma arag xabraha baadiyaha jooga mid kastaa waxay leedahay ilaa xawdka naga xawdka nebiga naga cabsi aduguna maanta waxay leedahay nebigu xawd ma leeyahy haa rawaahuma waxaa wariya annasayi wa tirmidi imaam nasayi tirmidi ayaa xadiidka warinaya wallahu tacala acla aclam marka waxa weeyaan xawdka nebiguna waa meesha cajaa'ibka weeyaan allahuma ajcalna min ashaaribiina waxa weeyaan kuwa kacba allahina ku daro waxaa lagu leeyahay wulaadda marka waxaa la rabaa in macnaha la helo dad iyaga laftooda xumaanta ka reeba oo wanaagga amra oo hanuuniya ilaa isaga waxa weeya waa shaksi awood leh haddii isaga la hagaajiyo oo ad isaga fikirkii wanaagsanaa iyo wanaaggii lagu shubo ummadiibuu macnaha isna ku shubayaa isagoo dee awooddii iyo wuxuu leeyahay hadalkii fulayey haddii isagii xumaadana ummaddii o dhan baa xumaanaysa waa hadda madaxdan iyo waxaa la iskugu dhejinaya qolo kasta macnaha waxa weeyaan cidda la xidhiidha oo ma garanaysa isku fakar noqdaan oo fakarkooda ku shubata dee fakarkoodii bay awood u helayaan a marka waxa way diinta haddii la geliyo oo loo sheego diintii ba markaas waxay noqonaysaa isaga ilaa waxbuu qaban karaa wakan qof caadiya iskaga imaanaya isagoo aan awood lahayn wixii ficnaa buu sheegaya wixii ficnaana awood helaya ilaa awooddii ciidanka iyo kelimadii isaga haysa iyo saxiixyadii taxrumu waxaa xaaraana arishwatu baa xaaraana laaluush iyo walhadiyatu hadiyad cala alxaakimi xaakimkayna xaaraam ka ta ninka meel xukuma laaluush in la siiyo waa xaaraam hadiyad in layskaga soo dira caadiyana waa xaaraam kaana lowlaa buu yidhi taakhiiru hada alfasl taakhiiru hada fasalkan can ilfasli raabic fasalka afraada imaan doona in laga sii dambaysiiya ayaa ficnaan lahadir sheikhu hadda isagaa labadaba qoray ilaa qofku wax qora ma jiraan ilaa maalinta qore maalinta ka dambaysa wuxuu leeyahay haddii kan macnaha kaa lagu bedelin ama kan kan macnaha laga horumarin lahaa ya can abi xumaydin waxaa laga wariyey can xumaydin radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi istacmala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay baa ka caamil yeelay rajulan nin oo min alasdi reer asada ayaa caamil laga dhigay reer bani asad yuqaalu lahu magaciisa la yidhaahdo ibnu lutbiya ibnu lutbiya cala sadaqati baana caamil looga dhigay sadaqada iyo zakada soo uruuri baa li lutbiyadu waa hooyadii magaceeda aa laleeyahy aabihi cabdullaahi baa la dhihi jira lutbiya dhashay falamaa qadima ninka hadduu soo galaba qaala wuxuu yidhi haadaa intaa oo xoolaah lakum idinka ale dowladda islaamka nebigaa ka masuula waa zakadii wa haadaa intaa kalena uhdiya ilaya anaa la iisoo hadiyey uhdiya lii anaa la ii soo hadiyey faqaama rasuulullaahi baa kacay sal alla alay slam cala almimbari mimbarkii masaajidka faxamid allahi ilaahay buu mahadiyey waatna calayhi waa ammaan wa qaala wuxuu yidhi maa baalu caamilin mid shaqaala hebel lama dhaho qofka haa hebelkii si gaar ah loo beegsan mayo magaciis hebelkii laakiin waa fadhiyaa meesha hebello kaleoo sidaan ama ka suroobi kadha ama looga digayana waa fadhiyaa wuxuu yidhi maa baalu caamilin nin shaqaalaha xaalkiisu waa maxay kaasoo abcadtu anugu aan diraya nebigaa leh oo fa yaquulu hadhow dhahaya markuu yimaado haadaa lakum intaana idinkaa leh wahaadaa kana uhdiya li anaa liisoo hadiyey ninkaasoo iskama cadda ila meeshuu fadhiyaa mogta haa ninka hadalkaa dhahaya xaaladaasi waa maxa afalaa qacadda balma iska fadhiisa kaasi fii beyti abiihi aabbihi gurigiis ow fii beyti ummihi hooyadii gurigiis xataa yandura ilaa uu ka fiiriyo an yuhdaa ilayhi bal in wax loo soo hadiyeeyo am la inaan loo soo hadiyeyn guriga hooyadii ama aabbihi balmuu fadhiiso in wax loo keenayo in kala ha arkay maxaa hadiyadaanu ku helo shaqadaan u dirsanayba ku helo waxa weeye marka markuu guriga aabihii hooyadii iska fadhiya ama hadda hadduu fadhiiso waxba lama siin jirin loomana soo hadiyeeyen marka kan xaakimka ama meel loo diro lama ogola in wax loo soo hadiyeeyo lama siin karo isna inuu aqbalo ma waladii nafsu moxamed biyadii baan ku dhaartay nebiyu laa yanaalu gaari mayo axadun oo minkum idinka idin ka mid a minhaa amwaasha xoolaha dawladda amwaasha u celi shay-aan shay ka gaari mayo ilaa hadduu amwaasha shay ka qaato jaa waa la imaanayaa bihi shaygii yowma alqiyaamati ayuu la imaanahaya yaxmilu xaalu xambaarsan yahay calaa cunuqihiina uu ku xambaarsan yahay luqunta yaxmilu xaalu xambaarsan yahay calaa cunuqihi waxa ahaaday luquntiisa baciirun baciir kaasoo lahu ruqaun olol u sugnaaday baciir waa neefgeela waxuu maalinta qiyaamada imaanaya neef geela isagoo surka ku wada hadduu wuxuu waxa uu khayaanay neef geela hadduu ahaa weliba arruqaa waa geela codkiisa weeye waa neef geelo ololaya sida geelu u ololo laa codku xooluhu waa kala duwan yihi aw baqaratun calaa raqabatihi baqaratu calaa cunuqihi baqaratun iyaday ahaato baqaradaasoo xabad lo ah lahaa khuwaarun banaaxiis looda codkeeda huuqdaasay dhahdaayo codkii labada macnaha isagoo macnaha samaynahaya waayo aw shaatun calaa cunuqihi shaatun ay tahay ba imaanaya neef ariga isagoo tunka ku wata taasoo tay caru miriraysa miimiilaho arig soo wiciyo kale macnaha saasoo kale weeyaan macnaha ilaa xoolaha kala soo duwan moogta marka taycar iyo ruqaa iyo khuwaar baa la kala yidhahdaa saddexda macnaha nooca xooluhu ay kala yihiin xoolahaynu dhaqanno waxaa lagu leeyahaa marka hadba nooca u qaatay isagoo tunka ku wada unbuu keenaya ilaa ragga geelaan tirada badantaa dhacaya waxaasaa loo soo saaraya tunka qaadi waayi kari mayaanad uma rafaca yaday labada gacnoodbow nebigu kor u qaado xataa ra'aynaha ilaa aan ka aragnay cufratey ibdayhi labadiisa kilkila caddiinkooda kor nebigu intuusaa gacnaha kor u qaado uma qaala nebi wuxuu yidhi allaahuma allahyow hal ballaqtu qad ballaqtu waa gaarsii baratayni laba jeer ba yidhi rawaahu alaaatu saddexdii ayaa xadiidkaasa waris hadba shayga laxday wuxuu ahaa ayaa lagu fadeexadaynaya muuqaalkana waa saanan yahay codkiina waa qaylinaya saarkiin arrintaasaa u soo baxday baa lagu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama fiina rasuululahi dhexdeeda nebiga ka kacay sala allahu alay wasalam daata yowmin maalin fadakara nebigu waxau sheegay alquluula khayaanada ayuu sheeg facadamahu nebigu waa weyneeyey khayaanadii wacadama amrahu amarka khayaanadana nebigu waa macnaa waa weyneeyey uma qaala wuxuu yidhi nebigu laa ulfiyanna yaanan helin oo aanan helin axadakum midkiin yajiibu isagoo imaanaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada calaa raqabatii xaalay aatay qoortiisa baciirun neefgeela kaa geelaayo lahu ruqaa'un olol u sugnaaday war mid idinka idin ka mid ayaa maalinta qiyaamada i imaan nebigii isagoo tunka ku wata neef geeloo olol haya oo reera ka kaxays yaquulu waxau dhahayaa qiyaamada isagoo geeli ka dul ololaya markuu yimaado yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisii akifnii ii gargaar fa aquulu waxaan dhahayaa laa amliku mahan ma hanan karo laa amliku ma hanan karo laka adiga kuuma hanan karo shay-an waxba ha waxba kuuma taray qad ballaqtuka waa kusoo gaarsiiyey hadda allaa la gaarsiy waa kan xadiidku waa yaalla kuwa geela dhacaya hadda lama soo gaarsiin xadiidku waa u yaal laba kaa ha arkeen ha waraadhowti geel haddaad dhacdaan nebigu wuxuu idin dhahaya waxba idinma hanan karaa hol baa idiin sheeg adduunkan la idinku soo sheegayo waa laidiin soo caddeeya ha dhicinina laidin yidhi hadhowba haddaba ogow laa ulfiyanna yaanan helin oo aanan helin macnaa cadaabka ilahi waxba idinkama tari kara wey axadakum midkiin yajiu isagoo imaanaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamad calaa raqabatihi farasun xaaliyaa faras faraskaasoo lahu isagao u sugnaatay xamxamatun danan haa faras dananaya haa fardaha saas dadku ma yaqaanaan codkaas noocaasa weeyaan dheh fa yaquulu waxau dhaha yaa rasuulallah akifnii kaalme fa aquulu waxaan dheh la leeyahay nebigu wuxuu xaggaa dhihi lahaaba hadda inoo sii sheeg neef noocaas qofkii la taga wuxuu ku dhici lahaa baa la sii sheegay diinta wanaaggeeda arag haddaba iska jir weeyaan ha haddaa fursad haysata war hadda iska ilaali bal arag jawaabtii nebigu bixin lahaa qiyaamada markii la tago iyo neefka nooc uu yahay qofkii noocaa qaba wuxuu ku dhici lahaa ayaa la sii sheegayba xadiidkii baa usii yaallaba hadda adduunka iyagoo joogaba markaasaan dhahayaa uu yidhi laa amliku laka shay-an qad ablaqtuka waa kusoo gaarsiiy laa ulfiyanna yaana hel axadaku midkiin yajiu isagoo imaanayo yowma alqiyaama calaa raqabatii qoortiisana shaatu neef haray ay tahay arigana kuwaa dhaca mogta taasoo liyada lahaa iyadana huqaa'un oo u sugnaaday macnaha sawdayn codayn neef ariyo macnaha cilaysa yaquulu waxaan dhaha yaa rasuula allah akifnii i kaalmeey gargaar faaqul waxaan dhahayaa laa amliku laka shaya waxba cadaabka ilaahay kaagama tari karo qad ablaqtuka horay baan kuu soo gaarsiiyey laa ulfiyanna yaanan helin axadaku midkiin yajiu yowma alqiyaamati isagoo imaanay calaa raqabatihi qoortiisana nafsu nafay tahay naftaasoo lahaa iyada siyaaxun qayla u sugnaatay qof qoorta ku warta naf qaylinas waa qof qof xaday dad baa dadka carruurta ka xada samayna maqal a ama dadka qaar baa laga yahay in arkeenba kuwa dadka xada ya ama carruur ha xadeen ama kuwo waaweyn ha xadeene la adduunka malaayiin kun oo qof oo waxaa la gaarsiiya suuqa madow dad la kala dhace caalamka waxaasa lageeya kuwa kale caalamka lagey kuwa kaleo meelahan oo kala xadxadana waa jiraan oo iska korsanayo qof ilmihiis oo iska xadayo dhacayo ama meelo kale ka gadanayo waa badanta hadda arrintaas waa waa la sheegsheegay waxa weeyaan kaas yaan arag dadka xadaya ilaa waxaa nebigu og yahay alayhi salatu asalaam kuwa dadka xadayana inay imaan doonaan qof qaylinayaa tunka ka saaran fa yaquulu waxaa la ya rasuula akifni fa aquul waxaan leeya laa amliku laka shayan qad ablaqtu waa kusoo gaarsiiy laa ulfiyanna yaan hel axadaku midkiin yajiu yowma alqiyama soo imaanay calaa raqabati qoortiisana riqaacun ay yihiin yaa dhar waxba riqaacun waa dhar taasoo takfiqu babbableh dharka dabayshii hadday ku kacdo baf baf baf baf oo dhaa mogtada cod noocaasu leey dhar macnaha mara sidaas dabaysha u ruxaysoo kale sharqanta ka baxdoo kale oo macnaha saasoo kale ah yowsan ii imaanin oo tunka dhar ku wato kuwa dadka dharka ka xada ama guri ha ka qaadeen ama meherad ama qof ha ka furteene warkaasna yuusan halkaa igu imaanin waroyaan hadhow helin halkaa qof noocaas waa idiin sii sheeg waay kaasna yaani fayaquulu ya rasuula allahi akifnii buu dhahaya faaqulu waxaan dhahaya laa amliku laka shay-an qad ablaqtuka kusoo gaarsi laa ulfiyanna yaanan helin axadaku midkiin yajiu isagoo imaanaya yowma alqiyaama calaa raqabatii qoortiisana ay tahay saamitun wax iska aamusan kan wixii hore o dhan awal sharqan bay lahayn wax ciyo ay wax bafbafle ay waxba awal tunka ka saarna kan tunka waxaa ka saaran wax aamusan shib iska ah haa oo waa maxay waxaa iska aamusan waa kii lacagta xaday lacagtu maogta sharqana ma leh waa dahab iyo fida iyo lacago adduunka aa lacagahaasuu wataa balaaye iyo waxaasuu wataa fayaquulu yaa rasuul allah akitni faaqulu waxaan leeyahy laa amliku laka shaya waxba kuma hanan karo qad ablaqtuka waa kusoo gaarsi wa fii riwaayatin waxay ahayd ayuha annaasu dadow man cummila qofkii laga caamil yeelo minkum xaalu idinka idinka mid yahay lanaa annaga calaa camalin camal iyo shaqana loo diro oo fakatamanaa naga qariya minhu camalkii mikhyadan aalatu talmu irbad irbad irbad shaqadaan u dirnay xilkii dawliga ah ayaan u dhibnay irbad qofkii naga khayaana iyo famaa fawqahu wixii ka sarreeya irbad fa huwa kaasa u qaaday gullun waa khiyaano ya'tii waana la imaanayaa bihi kaas yowma alqiyaamati baa loo imaanaya rawaahumaa muslimun wa abu daawud xadiidku waa saxiix waa arrin khatar iska jira weeyaan ha ilaa hadda haddii lagu yidhaahdo waxaas qofkii lagu arka dhaqanka dawladdu xil ma siiso ama hadha wax lama qabato waxaaya waxaa qofkii laga helana waxbaa lala qabanaya saasoo kale hadii la dhao dadku waa ku dadaali lahay halkaa qofkii yimaado oo waxaas la yimaado qiyaamada nebigu jawaabtaasuu sheegaya waxba idinma tari karan buu leeyay wax lala qaban kara ma leh ha iska ilaaliya weyan qofkii intaa ka nabadgalan ba wax lala qaban karaya can mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacatanii nabiy nabigaa soo diray sal lla alay slm ila alyamani yaman ayuu ii diray falamaa sirtu haddaan socday arsala fii ahari raadkayga buu nebigu cid ku soo diray ninkaan yaman u diray ka daba ordo waa mucaad binu jabal farudidtu waa la ii soo celiy waa la ii yeray fa qaala waxay nebigu haa masaajid weyn baa jiro hadda ku yaalla meelaha sacuudiga masjid la yidhaahdo mucaad ibnu jabal waa la ii soo celiyayoo waxaa la yidhi atadrii ma garanaysaa lima bacadtu ilayk waxaan kuu diray horta ma taqaan yaman kuu diray shaqadaan kaaga diray ma garanaysaa qaala laa tusiibanna ha asiibin oo ha asiibin shay-an shay bikayri idni idankayga la-aanti gobol dhan baa barasaab lagaaga dhigae idankayga la-aantiis waxba ha qaadani fa innahu kaasi huluulun waa khiyaano waman yaqlul qofkii khayaanana yaati waa la imaan bimaa halla wuxuu khayaanay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada walihadaa kaasaan dacawtuka kugu yeerae famdi hadda tag li camalka shaqadaada aad oka dawladda wax xilkaasaan kuu dirsan xoolaha dawligaa iska ilaali taasaa loo sheegay waa xoolaha dawligaa hadda qofkii loo magacaabo u qabo waxu dhaxal u helayoo kale rawaahu waxaa wariya ilaa qofkii qof kaliya wax ka khayaana iyo qof ummaddaa dhan waxay lahayd qaata waxaa dhib yar qof kaliya qofka wax ka qaata ummad dhan waxay lahayd qofka macnaha iska qaadanaya ummaddaasoo dhan baa xaqeeda saaranya oo ku leh lama ogolo marka dhabarka iyagoo ku wata imaanayaan maalinka qiyaamada hadiyaddana dadka uu shaqada u hayo inuu ka qaato lama ogola xaakimka iyo kan shaqaalahay ilaa waxay keenaysaa afwax cunay xisho weeyaanoo hadhowti in magaranaysaa cadaalad darra sameeyo laaluush inay noqoto in qofkii wax siin jira hadhow u exdo wax u xukumo waxaasoo dhan baa laga cararaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay baa lacnaday arraashiya kan macnaha laalushbixiyaha iyo walmurtashiya kan laaluush dalbaha fil xukmi xukunka dhexdiisana ku laaluush macnaha ku laaluush dalbaya murtashi kan laaluush dalbaha fil xukmi buuna ku laaluush dalbaya xukunka dhexdiisa raashi waxaa la yidhahdaa kan isagu laaluushka bixinaya murtashina waxaa la yidhahdaa kan qaadanaya oo laaluush dalbaha ah marka haddii lacnad mar la sheegay dee waxaa lagu leeyahy dembi lacnad loo sheegay waa dembi xaaraan weeyaan arrintuu lama ogola waxaa kaloo lacnad ku dhexday kan labadooda udhexeeyo afgaradka ka dhex samaynayo war adiguna intaa iska bix war adiguna intaa qaado aa isku keenay rishwada waxaa la yidhahdaa sideeda laaluush waxaa la dhahaa waxa la bixiyo liibdaali xaqin xaq burintiis xaqaas arrintaa inaan laygu xukumin inaan layga garhelin inaan ma garanaysaa arrintaas aysan soconin baa lagu bixinaya qof xaqle xaqiis laga dul istaagay ama waxa weeyaan baatil in loo xukumo wuxuu laaluushka u bixinaya isagoo aan garta lahayn in loo xukumo ama iyadoo garta lagu leeyahay inaan lagu xukumin waana xaaraan markaas kan qaadanaya ee kan bixinaya midna xaakimkana marna looma ogolo ka waran haddii aadan laaluush bixin haddaada xaqaada helayn a shay baa lagaa hayaa qolo xoog leh ama balaayaa kaa haysata haddaadan laaluush bixin yaa adigi kaala xaq baad iga raadin maysa laakiin adiga aanba xaqaad helaynba waana wax badan hadda adduunka soo ma ama idaa'uhaa lilmu- lilwusuuli ilaa xaqi qofku inuu bixiyo laaluush si isagu xaqiisa u gaaro ama laaluushka wuxuu u bixinayaa lidafci dulmin can nafsihi naftiisa dulmi inuu ka dafciyo waa la dilayaa waa la xabisaya waa la xirayaa waa la masabidanayaa yaa waa la jir dilayaa hadduusan laaluush iska bixin jirkiisaa dhibaata gaarisa cidna dambina kama gelin saasuu ku isagaa xoolahaas ku badbaadinaya falaa ba'sa bihi dhimala taas waay وعلى هذا بعض التابعين culimada taabiciinta barkood baa saaq xayثu qaal waay culimada qaar baa le wax kastaa ku dhacen marna lama ogolo wax kastaa ka maqnaade can jubayr ibni mudcimin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi rawaaha abu daawuudkan hore wa axmed wa tirmidi bisanadin saxiix nasal allaha atawfiiqa lima yuxibu wayardaa wallahu aclam lilamiiri ninka amiirka waxaa u bannaan istikhlaafu hiqa nin hiqa ee lagu kalsoon yahay inuu macnaha macnaa khaliif yeelo ninka dowladda xukuma inuu sii sheego ninka ka dambaynayo hadduu meesha banneeyo dowladda xukumi lahaa maalan abubakar wuxuu doortay cumar bin khadaab radia allahu canhuma laakiin ninka la dooranayo waa inuu nin yahay horta qofku waa inuu xor yahay xawaastiisa oo dhan waa inay nabad qabto waa inuu awood u leeyahay dowladnimada nin lagu kalsoon yahay caadilna ah intaa waa in laga helo can jubayr bni mudciim radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi atat inabiya sala allahu alay sl nabiga waxaa u timid imra'atun fakallamatu way la hadasha fii shayin shay dhexdiis bay kala hadasha fa amarahaa wuxuu amray an tarjica ilayhi inay usoo noqoto nebigu wuxuu yidhi igu soo noqo arrintaa igala hadasha mar kale iimow waa kale faqaala wuxuu tihi yaa rasuulallah arayta ka warran in ji'tu haddaan imaado walam ajidkaana ku helin haddaan ku waayo ka warran markaan imaado maxay kaannaha waa iyadoo turiidulmowta dhimasho ujeedda dhimasho ana waxay ka dhiganta haddaanan ku helin adoo dhintay haddaan imaado arrintaan kaala hadlay nabi allow hadda maxay noqonaysa qaala nabi wuxuu yidhi in lam tajidin in lam tajidiinii aniga haddii aadan i helinin fa'tii abaabakrin abaabakar uta ishaara ku jirta dowladda isagaa xukumi doona wey haa rawaahu sheekhaani u imow baa layidhi shay aan nebigu markii hayn ba weydiisay nebigu waa kale waa weyr waagaa kale haddaan ku waayo ka war abubakar u imow baa lagu yidhi can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qiila qaala wuxuu yidhi qiila licumara sayid cumar baa waxaa lagu yidhi wiilkiisi baa ka warinaye alaa tastaklif mayaadan khaliif yeelayn sayid cumar waa kan tabcaan bat dowladda mayaadan qof u magacaabayn sayid cumarna waa garanaysaanoo isagoo masaajid ku jiro salaada subax weliba dadka imaam u ah ayaa masaajidka lagu dhex dilay masaajidka ayaa lagu dhex dilay markaa dee markiiba ma dhiman xoogaabau sii noolaa qadar ayuu sii noolaa aan badnayn iyo amaah fa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi in astaklif haddaan khaliif yeelo hadda cid magacaabo faqad istakhlafa waxaa khaliif yeeloo cid magacaabay man axad huwa isaga wa khayru mina iga khayr badan oo waa sunno aan ku dayan karo markaa haddaan qof hadda magacaabo cid iga fiican baa hadda ka hor cid magacowday waa kuma abubakar oo anigaan cumara abubakar baa i magacaabay wa in atrug haddaan iskaga tago anoo aan cidna magacaabinna faqad taraka waxaa ka tegay man baa ka tegay huwa isaga wa khayru mina iga khayr badan oo kee ah rasuulullahi weeye kaasina sal alla alay slam nebiguna dee markuu dhimanaya cidna ma magacaabin hebel baa xukumaya si gaar uma dhihin ishaaraad tusaya abubakar inuu leeyahay oo abubakar u imowda haddaan soo marayno oo kaliya ku jiraan mooyaane si saraaxatana uma magacaabin baa lii marka labada kaan doonaan samayn karaa wey labadabaana cid ka fiican baa uga dayanayaayo waa nebiga iyo abubakar fa asnow way ammaaneen calayhi cumar baa dadkii ammaaneen cadaaladiisa iyo dowladda xilligu hayay baa lagu ammaanay fa qaala wuxuu yidhi intou hadlay raaqibun ana raaqibun anigu ilaahay baan horta ajir ka rajaynaya raahibunna waahay raaqibun baanahay mid rajaynaya raahibun misna cabsanaya haa cabsina waa igu jidhaabay rajana waa qabaa horta xagga dowladda wixii aan ka soo qabtay camallaha dee fiican oo aan khayr rajaynayana waa jira nooc cabsiyana waa igu jidhaabay sidaa ayuu u sheegay laakiin waditu waxaan jeclaaday buu yidhi annii anigu najawtu inaan ka badbaado minhaa dowladda kafaafan si isla eg kafaaf isku dhiganta kafaaf maxaa kafaaf waa tan macnaheedu laa lii inaan waxba anigu aanan ka helin ajira wax alla waxaan dawladda usoo qabtay intaa hayey walaa calaya dushaydana aan waxba loo raacan dawladda intaa hayey khayrkaan sameeyey iyo dhibtaan geystay hadday is- isceshadaan oo aniga waxba la ii raacan saasaan jeclaan lahaa bay kafaaf saasaa la yidhaha marka ha waa si cumar hadda dhib u geystaba lama ogaba ha alla dawladda dhib badana qof qabtay marka wuxuu yidhi inay isceshato keliya un yaa ayaan jeclaan lahaa biir aan waxba la iisoo raacan waa baqayaa macnaha intaa markuu yidhi wuxuu yidhi laa ataxamalu laa ataxamaluhaa khalaafada xambaari maayo xayan xaalan ahay wa mayitan xaalan ahay anoo nool iyo anoo dhintayba khalaafada anigu wadi mayo biir idinkayda intaa laha shaqada wata maanta meydoo kale aan ka dhignaa waxba hayga weydiinina tawaha larbaca waxay ka dhiganta waxa weeyaan adduunkan dee anigu een inaan ka khaalisuqdo dee waxa weeye ayaan doonaya ummadda marka amarkeedii dee maanta xayan wameytan baanu kasoo markaan noolaanaa ka soo teliye maanta oo meesha aan ka dhignahay weeya marka ha igu sii xambaarinina hebel magaco iyo waxaas hadeer arrin kale dawladeed madaxa ha iisii gelinina maantaan meydoo kale aan ka dhignahay ciddaa doontaan idinka idin jidha marka isagu wuxuu sameeyey sayid cumar ee, sa- waddadii abubakar iyo midii nebiga midaan ahaynoo dhex kaloo cajaa'iba u raacaysna oo maxay ahayd labadii amar horeba waa ficnaayeen beri laakiin wuxuu yidhi wada tashi shuuraan ka dhig rag dhowr nin oo lix nin meelahaasoo harsanaa raggii jannada loogu bishaareeyey lixdaa nin baa ka talinaya buu yidhi lixdaa nin ninkay doortaan ayaa dawladda xukumaya dee sayid cumaan baa la doortay waa garanaysa can abi bakrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi casamani allahu ilaahay wuxuu aniga igu ilaaliyey abaa bakrata haddaan ahay bishayin shay shaygaasoo samictu aan ka maqlay min rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam lamaa halaka kisraa kisra hadduu halaagsamay qaala wuxuu yidhi man istakhlafuu war yay doorteen yay khaliif yeeleen kisra dhimaye gaalkii weynaaye yaa booskii la geeyey baa nebigu yidhi qaaluu waxay dhaheen bintow gabadhiis dawladda gabadhiisi baa qabsatay qaala wuxuu yidhi nebigu lan yuflixa qooman qoon ma liibaanaan liibaani mayaan wallow amrahum amarkoodii dawliga aa tawulsiiyey imra'atan islaan u dhiibay liibaani maayaan adduun iyo aakhiratoonna weeyaan maxaa yeelay walaayadu waxaa weeye arrimaha waaweyn oo dadka waxaa lagu leeyahay dumarku ma qaban karayaan dad waxaa la rabaa xagga diinta iyo caqligaba kaamilka ah in loo dhiibo rawaahu waxaa wariya anasai walbukhaariy watirmidi nasalu laha tawfiiqa لma يحب ويرضى m والله أعلم الbاb الرaaبع الفصل الرaaبع في القضاء qadيha ayuu ka hadlahaya d waa في القضاء xukumid weeyaan qaadinimo wey cabsigelin iyo isjeclaysin labadaba waxaa kaloo la sheegaya haddaa wa xukumaysa qaabka wax lagu xukumaya markhaanti iyo dhaar iyo arrimaa la sheegaya allahu ilaahay maca alqaadi اcaadil qaadiga caadilka maciisa weeyaan can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn xasad ma jiro ilaa laba arrimood may laba arrimood baa la ysku kaman karaa xasadkii xumaa maaha waa xasad oo iska kamashaayo tamani ah ilaahu hebel waxaa siisoo kale aadna yaa ku siiyey isagoo wixiisa isagoo haysta aad isaga rabeen in laga qaado ee yaa hebel waxa ka qaada taayada lama ogolo xaasidnimo xun weytas rajulun mid waa nin aataahu llahu ilaahay uu siiya maalan maal oo fasalladahu ilaahay ku ku ku salladay calaa halakati maalka ku halaagidiisa ama ku bixintiisa filxaqi xaqa dhexisa taasi waa mid nin xoolalaho intaa xaqa ku bixinaya ilaa xooluhu waa wax fiican laakiin qofka xaqa ku bixinaya waxaa laga cabiray salladahu ilaahay ku salladay xoolihii uu iskaga marayn calaa halakati halaagidiisa halaag waxaa looga cabiray qofka xoolaha waa jeceliyo inuu waxbixiyo saa diyaariguma aha marka halaag baa laga cabiraya isagoo wixii halaag oo kale manaa laakiin waa waa ajar ku bixin weeyaan xaqa buu ku bixiya wa aakharu iyo ni- mid kaloo aataahu llahu ilaahay siiye xikmatan oo fa huwa isagoo yaqdii xukumaya bihaa xikmadaas wa yucallimuhu dadkana baraya rawaahu sheekhaani watirmidiy xikmadoo dadka ku kala xukumo ummadana baraya ayaa ilaahay siiye labada un baa la kaban karaa xikmaddu waxa la yidhi waa cilmi naafica dadkoo baraya oo hore ku xukuma ilaahuy adna saasoo kale ku gaarsiiya waa kamanka dhah adoon qofkaan uga xumayn waxa ilaahay siiyey can cabdillaahi bni abi wafa waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabiga ilaahi wuxuu yidhi allahu ilaahay maca alqaadi qaadiga maciise weeya maa lam yajur intuusan jawr samaynin fa idaa jaara hadduu jawr sameeyey qaadigu takhalla allahu can ilaahay waa ka qaali noqonaya waa iskaga baxaya ilaahay a qaadigaas garabkiisaa ilaahay ka baxaya jaahirnimo maraa doo sameeya walazimahu shaydaanu qaadigaasna shaydaan baa laazimahay qof kastoo xug loo dirsamay shaydaan baa gacanta ku dhigay rawaahu waxaa wariyey atirmidi imaamu tirmidi can anasin radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu man ibtaqa alqadaa xukunka qofkii dalba oo wasa'ala weydiista fiihi dhexdiisa shufacaa kuwa shufacaa weriigu ergeeya mansabkaa iyo xukunkaa iyo saan u qaban lahaa aa dol u gaari lahaa kursigaas sidii baa uu ku gaari wukiila ilayhi ilaa nafsihi naftiisaa loo wakaashaa hadda adaa macnaha adigu adiga adaa laisku kaa wakaashay wey bal inaa wax qaban kardha isku adaa la adaa lagu daayay isagaa laisku wakaashay qof isagoo laisku wakaasho muxuu qabanaya waxba waman ukriha caleyhi qofkii lagu dirqiyo isagoo aan raalli ka ahayn qaadinimada iyo xukunka anzalahu llahu anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyaa malakan malag malagaasoo yusadidhu toosiya malag baaba la shaqaynaya qofka daacadda oo aan meesha isaga isku sharaxin lagu qasboo la geeyey rawahu tirmidi wa abu daawud xaqaba waa waafaqaya qofkaas malaa'ig baa la shaqaynaysa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu man dalaba qofkii dalbada qadaa almuslimiina muslimiinta qadahooda iyo xukunkooda xataa yanaalahu ilaahu ka gaarayo uma qalaba uu qaalib noqdo cadluhu cadaaladiisu ay ka qaalib noqdo jawrahu jaa'ir jawrkiis cadaaladiisaa ka badatay jawrkiis falahu ljannatu janna leey ilaa ajarkiisaa batay waman khalafa jawruhu jawrkiisu qofkuu qaalib noqdo cadlahuna ka qaalib noqdo jaa'irnimadiisaa badatay cadaaladii baa yaratay falahu naaru isna naar buu leeyahay rawaahu abu daawuud bisanadin saalixin nasalu laha sidra watawfiiqa limaa yuxibu wayardaa amin wallahu aclam waxa lagu leeyahy jawrkan yarkaayo hadda lagu sheegayo jawr kasama waa waxyaalaha qofka khalad uga dhexdhici kara soo xunka iyo ku jira ama magaranaysa xukumaya gaf wixii uga dhacay wey aan kasahayn waxaa laga qaatay adiladan qofku inuu la rabo muslim yahay mukallaf qaadiga xor nin caadila wax maqlaya wax arkaya hadlaya kitaabka yaqaan sunnada yaqaan qiyaaska yaqaan ijmaaca yaqaan luqat alcarab waa inuu yaqaan intaa qof aan ahayn muxuu ummadda u xukumaya haddaan la helin sifaadkaa qof leh barkeed qayb ka mida qofkii laga helaa la wareegay axkaamtiisuna waa iska fulaysaa daruura ahaan mar kasta qaadiga waa laga maarmaan maxaa yeele ummadda masaalixdii oo dhan baa dhumaysa haddii kale wax kala saaraa la waayey wayanduru jiddan ijtimaacu hadihi sifaat fii shaksin fii hada zaman sifaadkan maanta in qof laga wado helo zamankan waa naadir maxaa yeele sifaadka mujtahidka wey sifaadkan walaakin laa xaraja calaa fadlilah b fadliga ilahay xiriiri kuma jiro qofka ilahay hadda iska siinay zaman kasta la maraya haddee waa wax furan wey laakin waa naadir ilaa boqolkii sanaba ilahay umadda wuxuu usoo saaray qof diinta u cusboonaysiiya xadiid kale ummatii kalmadari ummadaydu waa roob oo kale laa yudraa awaluhu khayrun am aakhiru lama oga awalkiisa iyo aakhirkiisa kan khayrkaa roob oo kale atawarucu can alqadaa'i qadaha iyo xukunka in laga xalaal miirto ayaa laga hadlaya intaa iska ilaalin kadha inaad iska ilaalisid aadan xil qaban waa madluub can ibni burdata bureydata can abiihi radi allahu canhu oo bureyde ah can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu alqudaatu qaadiyaashu halaaatun waa saddex waaxidun midi fi ljannati buu ku jira wathnaani labana fi naar naar ayay ku jidhaa buu yidhi fa ama aladii midka fi ljannati ahaaday fa rajulun waa ninoo carafalxaqa xaqa gartay oo faqadaa bihi xaqa xukumay nin inta xaqa xukumay iska waafaqay isagoon waxba garanayn maa waa nin yaqaana waana xukuma waa jannada wa rajulun midna waa kuwii kale carafalxaqa boo gartay fa jaara fi lxukmi xukunkiiba jawr ku samey isagoo og inaysan saan ahayn fa huwa fi naari weeye kaas diintiibuu garamar isagoo yaqaana warajulun midna waa nin qadaa linaasi dadka u xukumay calaa jahlin jaahilnimo isagoo aan kaba aqoon bayni qaadi baana sida hadda qaadiyaashu badan yihiin wey kaba isagoo aan garanayn bow qaadinimo macnaha qaat fa huwa kaasina fi naari weeya a waa sida wuxuu yidhi qudaadda maanta waxay u badan yihiin bayr kuwaas leedahay qariiba cahdin bilislaami ma maanta talo ma hadda tawxiidka loo wada qabto cilmi kole yaqaanin iskaba dhaaf ha in macnaa hadday diinta soo galeen oo kale kuwa amoonaysid un baa lagu itixaami yidhi dadka muslimiinta inay qaadiyaal u noqdaan marka waxa weeyaan waa ummad waxaa la yidhi nin baa yidhi ummad badankeedii dee naarti galay maba maba noqon karo ilaa hal qaadi baa jannada labana waa ahlunaar maxay isku joogaan saddex meelood meel baa jannadii aaday qaadiyaashii labadii meeloodoo kalena xaggii naarta ummad marka suludkeed saddex meelood meel janno ka tagtay kaba mid noqon mayo yidhi qaadilababa maba qabanayaba haa xukunba geli maayada faraha ka qaada waaya sheekh dee ibnu wardigna waa isagii lahaa dee qaadilnimada waxaaba kugu filan nuqsaanteeda dee waxa waxa alqaadi waxa ka muuqdaba lafdiga alqaadi ah baaba iska wuxuu yidhi ya naqsiga ku jira haa ilaa isaga manquuska ah ya oo dee ya-da ugu dambayn jidhay halkaas magaciisaba magaciisaba ka muuqataa buu yidhi naqsigu ha magaca loo baxshay oo carabiga marka la fiiriyo naxwaha ayayba ka dhex muuqataa buu yidhi nuqsaantiisu weligood baa kugu celceliyeen ha qaban ba yidhi ha haba ku tuseen inay ilaa ilaa maarata arrinta kugu haba kugu boriyeen ha ka yeelin ba yidhi can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nabi man jucila qaadiyan qaadi qofkii laga yeelo bayna naasi dadka dhexdooda looga dhigo faqad lubixa waa la gowracay bikayri sikiinin sikiin la-aan hadda middo aan af lahayn wax lagu gowracay soo xanuunsan mayaan oo dhagax iyo lagu kirkiray qori iyo ya saa ama ceejin oo kale iyo waa wax dhib badan kala gowracayo arrintaas waa ku adagta saasoo kale u ka dhigan yahay qofkan middi la-aan wax la gowracay weeya maxaa yeelay cadaab adduunyo inuu ku dhaco waa hadduu caadil yahay hadduu qaadigu caadil yahay cadaab adduunyo wey sababtoo intaa mid caayaya iyo mid wax ka sheegaya iyo mid uhanjabaya iyo mid wax gaarsiinaya udhexeeya iyo cadaab aakhiro hadduuba fasaad sameeyey isaga laftiisa labadaasunba udhexeeya labadaa cadaab midunba midunba ula jiraa baa lagu leeyahy a iskama nas hadallada ku dhacaya qaadiyaashii wax lagula hadlayo dee waa waa wax ajaa'iba marka aragti oo aan loo dulqaadan karin khatar marka wuxuu yidhi ina nisfa naasi caduwu liman waliya lamr haadayn cadalbi dadka barkiis baa cadow unoqonaya qofka haddii marba meel loo dhiibo waa hadduu markaas waa hadduu cadaalad sameeyo hadduusan cadaalad samaynna dee labadii nis ba cadow bay unoqonaya rawaahuma abu daawuud watirmidiy aadaabu lqadaai marka qadaha aadaabtiis markaa wa xukumaysa maxaa lagaa rabaa qaadiga maxaa laga rabaa horta waa inuusan caraysnay waa inuusan mashquul ahayn hadba telefon nin iska hadlaya lama rabo yaa waa labada macnaha doodaysa waa inuu ku simo su-aasha iyo wax kasta waa inuu ilaa labadoodaba dhegeysto uusan xugun ridin can cabdiraxmaan ibni abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kataba ilaya wuxuu iisoo qoray abi aabbahay walxal aan bisijistaana aan ku sugnahay meesha sijistaan la yidhaahdo bianlaa taqdiya ha inaadan xukumin bayna tnayni laba dhexdood walxalanta adban ah caraysanta waryaa adaa caraysan laba qofa kala xukumi fainii samictu nabiya baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaaluu leeyah laa yaqdiyanna xakamun yuusan kala xukumin oo kala xukumin nin xaakima bayna tnayni laba dhexdood wa huwa qadbaan xaalaya mid caraysan qof caraysan oo laba qof ha kala xukumi la caradaasaa hadday doonto meel la tegaysa qofka dabeicaddiisi o dhan baa bedelan markuu caraysan yahay marka lama ogola qaadigu isagoo caraysan yahay inuu xugun rido wa kalqadabi carada waxaa la mida xanuun culus baa ninka haya gaajo daran baa haysa haraad badan baa haya iyo argagax kala haya haa si kalea u bekersan yahy mararkaasoo dhan waxba ma xukumi karo can caliyin radi allahu canhu qaala wuxu yidhi bacadanii rasuulu llahi baa ii diray sala allahu alay wasalam ila alyamani qaadiyan xaalaan ahay anoo qaadiya baa nebigu ii diray waa sayid cali yaa faqaltu an faqultu an yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisa yow tursulini ma idiraysaa walxalaan aniguna xadiisu sini daadaydu ayadha walaa cilma lii wax aqoonana isan iigu ahan bilqadaa'i qaadinimada weligay qaadima noqo macnaha cilmi waa yaqaanaaye macnaha tajribo weeyaan waxaa jira qof kutubta akrinaya waxba xukumi karin tajribadiiba macnaha ka maqan ha ee cilmiga kale mayaa dee sayid cali waa waaba waa buuxa faqaala wuxuu yidhi nabigu in allaha ilaahayba sayahdii qalbaka qalbigaada hanuunin doona wayuhabitu lisaanaka carabkaadana sugi doona bes intaasaa ku filan faidaa jalasa markuu fadhiisto bayna yadayka hortaada alkhasmaani labada doodaysa hadday fadhiistaan falaa taqdiyanna ha kala xukumin xataa tasmaca ilaa ka dhegaysata min alaakhari kan kale mid inta dhegaysatid waxau kuu sheegayaa hala yaabi kan kalena dhegayso ha kamaa samicta saad min alawali kan horeba uga dhegaysatay kan labaadna uga dhegayso fa inahu kaas ayaa fainahu isaga axraa fainahu madkuurkaa laguu soo sheegay inaad sidaa samayso ayaa axraa xaqiiqanimo badan an yatabayana laka inuu kuu caddaado alqadaa xukunka labada qof markaa dhegaysataa xukunka la fahmaa weliga ogow qaala wuxuu yidhi sayd cali famaa ziltu kama zuulin qaadiyan qaadi inaan ahay ow amase maa shakagtu ma shakin fii qadaa'in wax ugunaa bacdu intaa ka bacdi ducadaa nebiga iyo taladaas ka bacdi weligay dambena xugunna kama shakin qaadina kama zuulin rawaahu abu daawuud oo tirmidiy bisanadi xasan waxaa lagu leeyahy waa inaa labada qofa dhegaysatay marka qaadiga saasaa laga doonaya haddaba xukumo intuu hal dhinac dhegaysto waxba kama jiraan xukunkaas waana la burinaya fa in alxaqa yadharu min hanaayaahaa labadaa nin dhoolahooda iyo afafkooda bushimahooda iyo ilkahooda xaqu ka muuqanaya moogta markay hadlaan baa wax la fahmaya qaala caliyu sayd cali baa ageda wuxuu yidhi idaa ataaka axadulkhasmayni laba doonaya midkood hadduu kuu yimaado waqad fuqihat caynuhu ishiisa iyadoo la fujiyey falaa taxku lahu ha u xukumi lacallala aqara kan kale waxaa laga yaaba yidhi qad fuqi'at caynaahu labada indhoodba ismail laga soo tuuray mid ilaa laadinaya hadda aragtid kaa ha u xukumi kan kale waxaa laga yaaba labada indhoodba inay isba ka lushaan a ninkaana waa macnaha saas kale maamaa u dhow baa jira soomaalida dhahaana oo qof calooshka qofun macnaha wax la gaarsiiya haddaa aragtid kan kaliya yuusan ku jiidan labadaba arag alyamiinu dhaar albayinatu baan le markhaanti baa cala lmuddaci kan wax sheeganaya dushiisa walyamiinu dhaartuna calaa man ankara wey qofka inkiray qof baa yidhi waxaan anaale war markhaanti laymo waa waaye kan kalaa la dhaarinaya can ibni cabbaasin radi allahu canhuma can inabi sala allah alay slam qaala le wuxuu yidhi low yucda naasu dadka haddii la siiya bidacwaahum sheegashooyinkooda la dacaa naasun rag baa sheegan lahaa dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigagood iyo waamwaal xoolahood qof kasta wuxuu dhaha anaa le haddii lagu taagayo dad baa iska dhila hebel anaa dhiiggiisale hebel buu iga dilay waa diloonaya hebel xoolaho haysa anaa leh ilaa wuxuu ogyahay in la iska siinayo laakiin saa maaha walaakina alyamiina dhaartu walaakina alyamiina dhaartu cala almuddacaa calayhi bay ahaatay kan dushiisa wax loo sheeganayo war dhaara baa laleeyahy ma kan kalaa markhaanti laga rabaa haddii laga waayo kan kalaa la dhaarinaya kan dhaarta lagu laha hadduu dhaarta diido kii markhaantiga waaye baa dhaarta lagu celinaya hadduu dhaartana shayga waa loo xukumaya bes waa yeesha xukmuliqraar bay qabtaan wa jaa rajulu nin baa yimid min xadramawtaba ka yimid wa rajulu ninna min kindataba ka yimid kinda iyo xadramuut ringida ila nabiyi bay u yimaadeen sala allahu alay slam faqaala nabiy faqaala alxadramiy kii reer xadrami baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina haadaa ninkaani halabanii calaa ardin dhul buu iiga qaalib noqday dhulkaasoo kaanat liabi aabbahay u ahayd dhul aabbahay lahaaba iiga habsaday bu faqaala alkindiyi baa wuxuu yidhi hiya dhulka uu sheegayo ardii dhulkaygi wey anaaba leh fii yadii hadda anay gacanteeda ku jidha asracuhaa waaba beertaa laysa uma ahan lahu ninkaan fiihaa ardada xaq waxba kuma leh kaba kuma leh waa dood wuxuu ku leeyahay ma jiro faqaala nebiy baa ku yidhi sal l sl lxadramiy kii dhulka sheegtay alaka bayina war markhaanti ma haysataa qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi falaka yamiin haddaba dhaartiisaa leedaha layskama dhaariyo qofka ma laguu dhaariyaabaa la dhahaya qaala wuxuu ya rasuula allah inahu ninku faajirun weey laa yubaali u aaba yeelmayo bimaa xalafa waxuu ku dhaaranayo laysa maaha ninku yatawaracu min shayin shayna mid kala xalaal miiranayo waa kab iyo kitaab iskaba mid ma maqasho horeu ka dhaaranayaa wey nin la aamini kara ma qaala wuxuu yidhi nebi faqaala wuxuu yidhi laysa kuuma ahan laka adiga minhu ninkan ilaa dalika dhaar baa ninka ku leedahay dhaar baad ku leedahay fandalaqa rajulu ninkii waa tegey liyaxlifa inuu dhaarto bimacnaa araada waxuu doonaa in yaxlifa kii dhaarta lagu lahaa dhaartii buu diyaar u soo noqo oo lalahaa dhaar ka waabanayo faqaala rasuululahi baa yidhi sal sl wacdi lain xalafa hadduu ku dhaarto calaa maalika xoolahaada liyakulahu inuu cuno dulman dulmi la adigii lahaa dhaar ka waaban maye layalqayanna allah ilaahay la kulmeen oo la kulmeen wa huwa ilaahayna canhu ninkaan mucridun uu ka jeedo maalinta qiyaama halkaa tegaya iyadoo ilaahay uusan fiirinay loo caraysanya rawaahuma alhamsatu ila albuhaari ka sijeed keliya maaha waa la ciqaabaya wey can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala ne wuxuu yidhi albayinatu markhaanti baa cala almuddaci kan wax sheeganaya dushiisa wey walyamiinu dhaartuna calaa almuddacaa calayhi bay ahaatay kan wax loo sheeganahayo rawaahu tirmidi ayaa wariyey waay wa fi fa hadihi qaacidatun cadiimatun fi ihbaati alxuquuq qaabka xuquuqda lagu sugo qaacidadan weyn baa loo isticmaala waa qaacido weyn albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara wey qaabkaas waxaa loo kala jehaynaya lafdulyamiini dhaarta lafdigeed ereygee lagu dhaaranaya qaabkee loo dhaaranaya muddaca calayhigu qaabkee u dhaaranaya muxuu ku dhahaya can ibni cabaasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nebigu ku yidhi lirajulinin ninkaasoo xallafahu nebigu u nin dhaariyey wuxuu ku yidhi ixlif billaah war ilaahay ku dhaara aladii allahasoo laa ilaha illaa huwa isaga maahay alla kale uusan jirin maa lahu inaysan ninkaa u ahaan wax kugu haysta cindaka agtaada shayn waxba ninkaa wax kugu haysta agtaada inaadan waxba u hayn war ku dhaara baa li marka siiqadaana lagu dhaaray maxuu dhahaya axlifu billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa ha cibaaradaas aladii laa ilaha illaa huwa dhaartaa lagu soo adkaynaya laakiin waxaaba la ogol yahay ereyadani waa sida macnaha waa ereyo ka yar baa ku asaxaysa magaca ilahay keliya lafduljaalaalaha keliya hadduu yidhi wallah keliya hadduu dhaho bes intaasi waa kitaabka soo qaad keliya ma kitaab waa mar intaa keliya ba magacun magacyada ilahay ama tilmaan tilmaamaha ilahay ka mida hadduu ku dhaarto khalaas intaasi waa ku filanta rawaahu abu daawud anasaiyo bayaanu shuhuudi markhaantiga ayaa la caddaynaya markhaantiga ayaa la caddaynaya intee ninoo markhaantiyaa la rabaa ama intee qof marag ba ama dumar ba yaan markhaantigooda la ogolayn qaala allahu tacala ilahi wuxu wastashhiduu shahiid dalba markhaanti dalba shahiidayni laba markhaanti oo min rijaalikum marag geliya macnaha istashhiduu markhaanti geliya shahiidayni oo min rijaalikum raggiina mu'miniinta muslimiinta fain lam yakunaa rajulayni laba nin haddaysan ahaan farajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara oo mimana haddee tardoona ka raalitihiino mina shuhadaai kuwa goobjoogayaasha markhaantigaah maxaa saa loo samaynaya an tadila makhaafata an tadila ixdaahuma middood inay dhuntaan laga cabsanayaayo waxaa fatudakira ay xusuusiso ixdaahumaa midooda kale middoodii alukhraatan kale gabdhuhu iyo dumarku waa halmaan badan yihiinoo la kala kaxayn maayo labadii dumarka ee wada jooga baa la weydiinaya arrinta waxaa la rabaa inay isxusuusiyaan mid baa halmaamasa maya saasi ahayd maya saas mayeele waa isla qabqadanayaan iyagu walaa yaaba shuhadaau markhaantigu yaysan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeerana markhaantigu yaysan markhaanti furka diidin waaya dee waayadii la dhihi jiray imaam shaafici miyaed hooyadiis gabarun dadkii fiicnaabaa inta nin qaadiya dabca inuu kala kaxeeyo bay waxay tihi waree dheh dumar annagu dumar baana nalama kala kaxeeyo a waxbaadan garanayn waxa weeyaan ilaahay waa isagii sidaa yidhi aayadda u sheegta waxaa la rabaa marka min rijaalikum marka la waxaa laga fahmy markhaantigu inuu muslim yahay qaangaara caaqila xora minman tardoona min ashuhadaa'ina waxaa laga fahmay aa ka raalitiin caadil inuu yahay samiic basiira naadiqa uu yahay waka walaa yaaba shuhadaa'una waxaa laga fahmay markhaantig wixaa markhaanti ka tahay inaad gudatid inay waajib kugu tahay haddii lagaa dalbo haddii lagaa dalbo can ibni cabaasin radi allahu canhu anna rasuul lahi sala alla alay slam qadaa nebigu waa xukumay biyamiinin hal dhaarah iyo washaahidin hal markhaantiyo nin baa macnaha markhaanti laimo la yidhi soo hal ninoo markhaantiyo keensan dhaar ku adkee baa layidhi bacda almarkhaanti dhaar lagu daray waxbaa lagu xukumaa waa la ogolya markhaantigii labaad booskiisa dhaartaa ku jirta laakiin waa xoolaha iyo wixii xoole looga qasdo wax kasta maa xoolaha iyo wixii xoole looga qasdo weeyaan nin waxaa la laba nin nin iyo laba dumara nin iyo dhaar wa calayhi jumhuur salaf waalkhalaf wala'immatu halaaa abu xaniifa kaa maqan cibaadooyinka wixii ah aadaanka iyo salaada iyo soon iyo bil baa dhalatay waxaas hal ninoo markhaantiyo caadila ku filan waaya dumarka wixii gaar u ah sida ilmo dhashay ilmuhu inuu noolaa markuu dhashay in la nuujiyey waxaasna hal dumara ku filan culimmada qaar baa le imaamu shaafici wuxuu leeyahy afar dumaroo midi tahay tii wax nuujisay ayaa la aqbali karaya haddaysan iyadu dalban ujro iyo kharash can zayd bni khaalid اljuhaniyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala waxay nabigu alaa aqbirku war ma waana idiin sheegay bikhayri shuhadaa'i markhaanti kuwa ugu fiican haa noo sheeg wey alladii midka weeyaan ya'tii la imaanaya bishahaadati markhaantigiisa qabla an yus'alaha iyadoo aan la weydiin dawaahum alhamsatu ila albukhaariy ninkastoo aan markhaantiga la weydiisan markhaantiga la imaanaya wey oo see wey shay buu markhaanti ka yihi ninka uu markhaanti u markhaanti furayo ma oga ninkaan inuu arrinta og yahay ninkii baa la yidhahdho maalan markhaanti keen isagoo aan nina u yaran inta yimid ba wuxuu yidhi oo ninkaan ba usan kuba xisaabtamayn inuu markhaanti heli doono ba wuxuu yidhi u sheegay inuu markhaanti u yahay oo markhaantigu u furo waana wax runa dee markhaanti ka yihi kaasaa ugu fiican iyadoo aan la weydiisan iska yimi ama waa shahaadata shahaadatlxisbada la yidhaahdo dalaaq iyo wax horayn iyo waqaf iyo wasiye iyo waxaas waxaa la leeyahy xadiid kalea noo imaan doona kuwa markhaantiga iska fura iyadoo aan la weydiin caayi doona labada xadiid isma diidayaan baa lagu leeyahy waynu gaaraynaa insha allah can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi radi allahu canhum ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala radda nebigu waa radiyey waa qolada markhaantigooda la aqbalin kuwaay shahaadat alkhaa'ini kan khaa'inka nin khaa'ina markhaantigi walkhaa'inati islaan khaa'inada markhaantigeed wadil himiri xasadka midka u saaxiibka markhaantigiis xasad maxaa looga jeedaa himri waxaa ku waxaa waxay ku fasidhaan dil xiqdi macnaa cadaawad dilkhimri cadaawad iska dheh cadaawadda midka u saaxiibka cadow macnaha cadowgi ku markhaanti kacay laba nin baa cadaawa ka dhexaysay waa isqabteen markaasuu markhaanti ku dul furaya war ninkaa cadow ba igu yahay ba leeyahy iima gala markhaanti waay waxaan kaloo la aqbalayn horta wadiilkhimri kan cadaawadu saaxiiba calaa akhiih walaalkii kale ku markhaanti kacaya haddou u markhaanti furayo lama diida ee haddou ku dul markhaanti kacayo oo isagaa dhib ugu tahay baa la diidan yahy waxa waradda wuxuu nabigu radiyey shahaadata alqaanici kan taabica ah shahaadadiis liahlilbeyti ehlu beyt ma garanaysaa oo u markhaanti kaco way wa ajaazahaa markhaantigaa nebigu waa baneeyey likayrihim ahlubeytka ciddaan ahayn waa maxay alqaanic ataabic baa la yihahda mid qola raacsan macnaha qolow ka tirsan yahy reer buu la nool yahay reer buu ku jiran yahay xaafad buu macnaha la nool yahay xaafaddaas markhaanti uma galo macnaha wax uma uma markhaanti kaci karo waxayna iyagu leeyihin wax naf iyaga hadduu ku dul markhaanti furayo lama diideen laakiin waa la tuhmaya ninkaana xun maaha reerkaa xunna maaha tuhum baa meesha imaanaya ninkaan dee xaafadda wax ugu markhaanti furay waa waa la noolyahy waa ka tirsan yahy waka iyo wixii lamid khaadimkii shaqaalihii oo kalea ka mida waxaa lagu leeyahay labadii isqabtay oo kale isku markhaanti furayo o kale lama qaban maayo waalidkii iyo waalidkiisi u markhaanti furay ama sidaa cagsiga hadday isku dul markhaanti kacayaan lama diideen ee iyagii baa nafac isku sugaya wey rawahu abu daawuud wa tirmidiy wa fii riwaayatin waxay laa tajuuzu shahaadatu marka cid kale hadday tahay ummadaha kale waa u gelaysaa laakiin reerkaan baa la diray ama qofkaan laa tajuuzu ma banaana shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin nin iyo islaan khaa'inooyina walaa zaanin walaa zaaniyatin nin zinaysay iyo gabar gobaldhaaf samaysay markhaantigood lama ogola rawahu abu daawud tirmidi waliabi daawuud laa tajuuzu ma banaana shahaadatu badawiyin nin reer baadiya markhaanti kiciis calaa saaxiibi qaryatin nin reer magaalo kuma markhaanti furi karo waa arrin cajaaib reer baadi a markhaanti uma galo reer magaal maxay ti maxaa looga jeeda waxa weeyaan badawi waxaa la yidhahdaa horta qofka baadiyaha degan oo hadba inta meel miyaan deganaada meel misna ka guuro oo meel kala dega saaxibulqarya waxa la yidhaha nin meel iska degan hal xaafad iyo hal guri baa lagu yaqaan waa reer magaalku see yihin marka xadari iyo misri iyo waxbay dhahaan magacyadaasu leey markhaantiga iskuma iskuma markhaanti kici karaan maxaa dhacay oo reer baadiyaa loo diiday lijafaa'ihim wa jahlihim waa dad engegan waana dad jahli meerana a labadaa qodob horta waa loo diiday oo falaa macrifata cindahum wax aqoona ma leh walaa diina lahum diin ma hayaan walaa cadla baynahum dhexdooda cadaalad kama jiro sidaa waxaa qaba wa calayhi jamaacatun wa maaliku wa axmed laba imaam baa qaba afarta madhab jumhuurtu waxay leeyihin wareer baadiyo markhaatigiis waa soconaya xadiidkanna wuxuu ka hadlayaa keliya waxa weeyaan reer baadiyaha kuwooda jaahiliinta ah iyo kuwooda caasiya caasiyiinta ah kuwooda mooryaanta ah oo balaayada ah iyagoo reer baadiya miya isna ah reer reer magaala markhaati kuma furi karaan iyo nin kale toona kuwooda xun weeye ha burcadooda iyo beladooda israaci kuwa xun weeyaan khalaas la dhihi maayo mar hadba haddaa miyi waa-aan soo maro ka timid ama haddaba reer baadiya tahay nin magaalo degan agtiisa wax kama sheegi kadhid maha sax waxaa kaloo la leeyahy dee waxaa la yidhi reerbaadiga kiisa fiican oo dhowrsoon waa markhaati nadiif man badaa jafaa baa la yidhi sideedaba qofkii reer iska reer baadiyooba waa iska engegaayo qalayl baa iskaga jira ha engeg baa iskaga jiro waa dad yare iska ad adag ha dad iska ad adag weeyaan wallahu subxana wa tacala aclam